Kormeer lagu sameeyo iskuulada degmada Kismaayo ayaa wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa in la hubiyo tayada waxbarashada, maamulka dugsiga iyo baahiyaha ka jira iskuulka. Ujeedada kormeerka ayaa ah in la qiimeeyo waxqabadka macalimiinta, ardayda iyo agabka waxbarashada uu u baahan yahay iskuulka. Kormeerka ayaana waxaa sameeyay Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Jubbaland, Agaasimaha Waaxda Kormeerka iyo Halbeegga Taya-dhawrka ee Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, Cali Diyaad ayaa ka warbixiyay sida ay tahay tayada waxbarashada Jubbaland.
saad la socotid annaga marka ma- halbeegga la fiiriyo tayada lagu cabirayo mar walba liidkaan ku jirnaa so- sababtoo ah tayn toobka u u sarreeya ee maaragtay waxaan ku leenahay lix ama shan baan ku leenahay marka state ahaan markii la fiiriyo halbeegga tayada ee steedyada iyo gobolka banaadirba waxaa liid u ah ee maaragtay jubbaland haddana waxaan rajaynaynaa meesha aan joogno inaan maaragtay aan kasii horumarno hadduu ilaahay qadar Dhanka kale, Gudoomiyaha Gobolka Jubbada Hoose ee Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, Cabdi Cumar Maxamed ayaa ka warbixiyay qiimeynta ay maalmahan ka wadeen gobolka Jubbada Hoose.
Een, waxay qabanaysay muxuu ahaa assessment guud oo laga qaadayo iskuullada oo kormeer ah kormeerkaas oo looga gon lahaa maaragtay ama looga dan lahaa in lagu ogaado tayada waxbarashada heerkeeda kala duwan oo ay leedahay maaragtay ee iskuullada ay leeyihiin ujeedada haddaan waxay kaaga sheego sanad walba waa la qabtaa waa kormeer guud kormeerkaasoo sanad walba dhaco oo loogu talagalay ujeedada in lagu ogaado een, afar qeybooda yaa yaa yaa looga dan lahaa Ee, qaybta ugu koowaad oo la firinayo waxay ahayd een, iskuullada wax lagu baranayo ee, sida ay maaragtay yihiin marka laga hadlayo baa'ada ama environmentiga ama maaragtay baa'adooda sida ay sida haddii musqulaha la fiirinaa waxaa kaloo iyadaa la fiirinaya maaragtay een, een, biyaha waxaa kaloo la fiirinaya maaragtay sida ay bul- ay u isticmaalayaan ardayda iyo macalimiinta gabdhaha iyo wiilasha iyo musqulaha oo kale iyo waxa oo ka dhiman yaa la fiirinayay Ee, waxaana laga fiirinaya iskuul walba in maaragtay wixii loo baahnaa oo halbeeg ahaa oo waxbarashada ahaa inuu iskuul walba leeyahay uu u dhamaystiran yahay haddii u dhamaystirnayn qiimeynta wuxuu gelayaa iskuulkaas sanadka soo socdo in loo dhamaystiro agabkaas xagga maaragtay maaragtay ee, musqulaha oo kale iyo nadaafadoo kale in loo dhamaystiro si een, iskuullada wax loogu baranayo nadaafadooda sare loogu qaado midkaas u ahaa haa way jiraan iskuulladaas waxaa kaloo kamid ah iskuullada ayaga hadda goobena kamid ah, waxaa kamid ah qaamqaam waxaa kamid ah wurkoy waxaa kamid ah singaleer waxaa kamid ah baarsunguul waxaa kaloo ayadana inoo qorshaysan in la dhiso iskuullo ilaa iyo afar iyo toban iskuul oo ayagana laga dhisi doono muxuu ahaa jihadal hadda la xoreeyay sida janaac cabdalla een, ah, iyo tuulooyinka kasoo sokeeya barkada shariifada een, ah, iyo kuwa ku xigaanba afar iyo toban iskuul bay wasaaradda waxbarashada u qorshaysan inay dhisto si loo kobciyo ardayda iyo dadka een, ee reer guuraaga inay oga faa'iidaystaan iyo dadka tuulooyinka degan sidii waxbarashada oga faa'iidaystaan